bismillahi raxmaan raxiim marka hore waa salaamaya b b c cabashada iyo horta ma aha caban mayno laakin waxaa jira inaanu ummadda reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka hor sheegno weeye waxaa beryahan basoconayay in dad ajnebi ah iyo dad ka yimi gobolada waqooyi ama somaliland oo sheeganaya inay yihiin shirkado baada iyo batrool ama shidaal ay ku hawlan yihiin gobolka sool meelo kamid ah taa weeye taaan runtii rabno inaan beesha caalamka ummadda soomaaliyeed iyo shacabka reer puntland iyo dadka deegaankaaba runtii aanu u sheegno dareensino waxaa meesha ka jira kooxda ajanabiga aada sheegayso waa kuwe
kooxda ajanabigahaanu sheegaynaa de runtii anagu ma anaan dhalashadooda ma anaan ma ogin laakiin sida aan firayno dadkani waa dad kolley eurubiyaan ah waxaa loo badanayaa inay kambaniyo ka socdaan aan register garaysnayn diyaarada ayay wataan saddex meelood ayay runtii hadda ku hawlan yihiin inay shiidaallo iyo waxay sheegayaan ay ka baaraan inay shidaal ka baarayaan iyo inay sunku aasayaan annagu taa ma xaqiijin karno waa meelaha konf waqooyiga gobolka sool sida degmada xudun waa meelaha lakala yidhaahdo buurta laada xagrin ceelka layidhaahdo dhaban oo ku yaala karamaanta iyo sufur weyne ciidamada somaliland qaar kamida ayaa hogaaminaya waxay ka yimaadeen hargeysa ayay ka yimaadeen wuxuun ka baxsan dee uun qaaciidada ama shuruucda caalamiga wax ka baxsan weye sababto waa weyde somaliland aqoonsi ay la aqoonsan yahay oo ay ku damaanad qaadi karto inay soomaaliya meelo kamid ah ay shidaal kaga qodo ta kalena dadkii deegaanka ayaa kacsan is-abaabulaya taanu ka digaynaa waxa weeye diyaaradahan ajinabiga ah ee meesha imanaya iyo dadkan ajinabiga ahi besi calaa geelaayay intii la odhan lahaa deegaankaasina runtii deegaan ay dee somaliland leedahay ma aha waa qaybo kamida gobolka sool dhibtaa dhici doonta ayaanu kasii digaynaa runtii iyagana waa uga digaynaa kuwan ajinabiga waxaan leenahay war meeshan sharcina kumaydaan iman cidna idinma sharciyeyn deegaankana dadka aada wadaan laakiin mudana wasiir deegaanadaas hadda aad sheegaysaan waxa maamula somaliland soo xaq uma laha in ay baaritaanka ay sameeyaan
somaliland runtii de waxaa la yidhaha hal xaaraanihi de horta nirig xaraara ma dhisho somaliland ma maamusho taa waanu caddaynaynaa ciidamadooda dad weliba deegaanka u dhashay ay kamid yihiin oo aan tiro badnayn ayaa waxay ka joogaan magaalada xudun duleedkeeda waa naqaanaa baraha ay degan yihiin anigu waa dhulkii aan ku koray magaalada xudun agagaarkeeda ay degan yihiin dadka meesha deganna waa dadkayagii soomaali qabiil bay u burburtay min weliba deegaankiisi buu leeyahay waxa weeye meeshan waa laga yaabaa dee dhowr qof oo u dhashay deegaanka oo dana dhaqaale ka lihi inay horkacayaal yihiin oo ay garanayaan baraha meesha yaalla taasi waa ta aanu ka digayno dhibaatana inay halkaa ka dhacdo haddii aan faraha lagala bixin waa xun siyaaradahana waanu u digaynaa tii waxyeelo gaadho ama cid ajnabi ay waxyeelo ku gaadho demisajka weye kaanu ciddii ay ka yimaadeen iyo beesha caalamka iyo ummadaha aanu ogeysiinaynaa weye mudane wasiir waxaad ii sheegtay in aydan hubin in halkaasi wax lagu aasaya sida aad hadalka u dhigtay ama baaritaan shidaal la wado marka haddii aydanba hubinba waxa halkaa ka socda maxay tahay cabashadiina sahayba ama suhayba ama aanu hubno ama ayaanaan hubin annagu wixii ay sheegeen ee dadka shacabkaa u sheegeen ayaa ah inay shidaal qodayaan haddii ay shidaal qodayaan legitimate ama sharci ay ku qodaan shidaal ma laha ma aha dawlad la aqoonsan yahay oo soomaaliya ayaa maanta jirta puntland baa jirta dadkii deegaankaa jira cidna lagalama hadlin hadday dee sun ku aasayaan waa an other option waa waa arrin kale laakiin siday dadka u sheegeen ayaa saasa wax kastaba ha ahaadina waa taasfaas waa dad xadka iyo deyrka kasoo gudbay weeye haddii adinka iyo somalilan dhiba aad halkaasi isku haysataan sidee idinla tahay in murankan lagu xallin karaayo dhul ninkiisiibaa iska leh dadka deegaanka iyo ciddii ayagu doortaan iyo reer puntland ayuunbaa go-aankooda uu noqon doonaa dadkuna waa reer puntland wayna noo yimaadaan waanu joognaa ciidanka iyagibaa jooga cuqaasha iyagibaa joogta garaadadaeedi iyo suldamada iyagibaa jooga waxaa lagu xallin karaa waxa weeye waa ciddii infederiska ahayd inay dib uga noqoto meesha iyo cidda ay wataan taa iyo xaqiiqdiya kama dhibcaanka ahay